subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku dhaqan qurbaha ayay soo wajahdaa caqabado dhinaca nolosha ah laakiin waxaa jira kuwo badan oo kusoo kordhiyay dalalka ay joogaan wax soo saar ganacsi iyo mid shaqo abuuris intaba nasre xasan waa gabadh dhallinyaro ah oo degan magaalada colombus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaana ay la timid fikrado ay ku soo saarto wax soo saarka kareemooyinka jirka la marsado iyo sidoo kale cuntokarid cuntokarin kala duwan waxaana ay isbuucan soo booqatay magaaladan washington iyo gobollo ku dhow dhow oo ay u timid howlo ganacsi daarta v o e-da ayay nagu soo booqatay shala galab nasre waxaana ay u warantay waryaheena sahre cabdi axmed
zahro aada umahadsan tahay sida quruxda badan ay igu soo dhaweyseen adiga iyo asxaabtaada oo aad wada shaqaysaan waana ku faraxsanahay in aan imaado xarunta v o eda laanteeda afka soomaaliga waxaan imaaday washington d c waxaan usoo aaday howlo ganacsi waxaan aada ugu faraxsanahay in aan la kulmo asxaabta iga daawato qeybta social mediaha aan arkay ayaga oo productyadeedii waxyaabaha aan soo saaro dhan aada oga heleen
waxaad soo saartaa nasroy oo ama aad samaysaa kareemiyada dadka jirka ay marsadaan oo magacaaga shirkadaada magaceeda uu ku qoran yahay nasrisam bal marka waxaad iga warantaa alaabtan marka ugu horeyso waxa ay tahay bal sharaxaad naga sii waxyaabo badan ayaan qabtaa oo ay kamid tahay qurxinta hadeertaan waxa aan socdaalkeyga aan washington d c aan u imaada ayaa waxaa kamid ah kareemka nasrisom kareemka nasrisom waxyaabo badan ayuu taraa waxaa kamid ah jirka ayuu xoosiinaya dhalaal rjmark ayuu ka baabaainaya jacajaca jirkana wuxuu ka dhigaya soft qurux marka waa gartay maxaa kugu dhaliya adiga inaad abuurto businesskan kareemyo inaad soo saarto soomaalida wax lagu yaqaana ma aha gaar ahaan gabdhaha inay sameeyaan kareemyo magacyadooda ay ku qoran yihiin oo ay iibiyaan waayadan qurbaha marka laga soo tago waqtigii hore bal maxaa kugu dhaliya haddaad nooga waranto aniga run ahaantii yaraanteydii ayaa waxaan jeclaa inaan isqurxiyo qurxinta dhinaceeda aan u jabanjeebo aan markasta ku dhex jiro kareemkan aniga ayuu yaraanteedii caawiye jirka dadka waxaa ahaa mid madowga jirka ku leh hadday waxyar gaaraan madow ku yeesho marka aniga muddo badan isticmaali jiray kadib gabdhaha ayaan dhaqaa oo aan qurxiyaa gabdhihii aan dhaqa ayaan u marinayay markaas waxay ii sheegeen inay kareemka aada oga heleen kadibna kareenka ayaan soo saaray insha allah kareem keli maahan waxyaabo badan oo xagga qurxinta rag iyo dumarba waa soo wada hadduu ilaahay idmo waa gartay marka cunto karinta ayaad ayadana aada sameyn jirtay intaan xasuusto muddo dheer cunto karinta ayaad baratay oo si professional ama hab xirfadaysan ayaad u sameynaysay marka bal inaan kuusoo martiyana waaba jeclaan lahaa maalmo saad cunto badan igu sameysee aada u jeclaan lahaa waa gartay waxaad bal iga warantaa hiwaayadda ayadan dhinaca cunto karinta maxaa ayadan lafteeda kugu dhaliya cuntada waxaan jeclaha waaye waxaan aaminsanaha cuntada inuu cidna i barin ani aan isbaray yaraanteydayna aan jeclaa in aan wax kariyo anigoo saddex sano jiro hooyaday waxay ii sheegtay in jikada aan markasta la geli jiro aan dhex walaaqi jiray marka cuntada aad ayaan u jeclahay inaan maanta dhan wax kariyo aan asxaabteyda iyo familkeyga iyo dariskeyga inta aan jeclahay in waxa aan kariyo ay cunaan marka aan jikada ku jirana farxad weyn ayaan dareemaa waxa igu kalifana ayaa waxay tahay ana ayeydii a isoo korisay ilaahay ha u naxariisto ayeydii ayaana markasta cuntada marka ay kariso waan jeclaan jiray markasta waxaan jeclaan jiray inaan jikada galo waxaana jeclaa hadda in dhalinyaro badan iyo dad badan iyo soomaali oo dhan inay wax iga bartaan ayna ku shaqaystaan wayna dhacday dad badan intaa cuntadan karinaya iga barteen maqaayado ku furteen ku shaqaystaan waana jeclahay in aan dalkayga hooyo aan dib u aado aan dhalinyarada aan shaqo abuura u sameeyo hadduu ilaahay idmo insha allah gartay qurbaha ayaad hadda usoo wareegto wadankii waqti badan ayaa maaragtay kasoo wareegta hadda intaan hubo lix sano toddoba sano waxaad joogtaa qurbahan nairobi ilaa iyo inta america loo soo gaaro marka qurba joogta laftirkooda dhalinyarada maxay kaa baranayan hadeertaan wax kasta waxay ku jiraan social mediaha maadaama aniga yaraanteydina aan jeclaa inaan social media meel sare aan ka gaaro marka aan qurbaha si fiican u imaadan waxaan jeclaystay in aan wax ani aan leeyahay dadka iga daawadaan sida cuntada sida barnaamijka nolosha sida qurxinta in wuxuu ilaahay barye ibaray inaan oga faa'iideeyo bulshadeyda soomaaliyeed dhalinyaro badan way jirtaa wiilal special wiilasha markay cuntada bartaan xaaskooda markay dhashoo kale way caawiyaan markaa moolka tagoo kale markay arkaan waxay dhahan waxyaaba badan ayaa kaa baranay sida ramadaankii oo kale markaan facebook live soo galo cuntada aan dadkayga uga faa'iideynayo waxay mar kastay dhahaan wax badan baan kaa faa'iidinay especially dumarkana wiilasha ma u furi lahayd iskuul ay ku bartaan sida cuntada loo karay si gabdhaha ay u kaalmeeyaan ha aadaa u jeclaan lahaa maxaa yeelay labada qof markay iscaawiyaan ayaa nolosha waxay noqonaysaa nolol aad u qurux badan qofka markuu kuu baahayo waa markay gabadha xanuunsan tahay markay uurka leedahay iyo marka ay dhasho marka cuntada waa muhiim inuu qofka barto haddana qofka uu ku shaqaysto waa waxa keliya aan isdhihi karo waxa waaye wax aad u qurux badan oo qofka uu horumarna ku gaari karo mm, meel fiicanna ka gaari karo kuna noolaan karo owlaadaadana ay baran karaan beri cunugaaga markuu jaamacad aado ama uu shaqaysto ama markuu keli noqdo si uu ugu baahan qof inuu wax u kariyo marka aniga sidaas ayaan isleeyahay familkeyga oo dhan waa wada sheef midkay la dhashay aabahay hooyaday marka family shefna waa kasoo jeedaya umaleenaya taasna way saacidaysa
taasina waxa ay ahayd nasre xasan oo ah gabar soomaaliyeed oo ku nool magaalada columbus ee dalkan maraykanka waxa ay halabuur ganacsi kusoo kordhisay magaalada ay ku nooshahay shalay galab ayayna nagu soo booqatay istuudiyaha v o eda ee washington waxaana ay u waramaysay waryaheena zahra cabdi axmed